الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxay noo socotay axaadiisii bal-ayga iyo haysashadiisa la haysta iyo waqtiyada laysu ruqseeyey in la haysta iyo waxyaalaha kaba ratimaya kii aan laysu ruqsayn ee uu ruuxu haydana haysto umuurahaas ay noo socdoon dhexda kaga jirnay markaa welina axaadiisu way noo socoto wuxuu ihi markaa musanifku raximah llahu tacaala وxdثnي أbو الظاهر وxrmلة qال أخبرنا بن وهب qال أخبرني يونس عن بن شهاaب عن سعيد بن المصيب عن أبي هريرة عن رسuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qال أنه qال سندku waa dadkii aynu inagu soo noqnoqonayo kitaabkana kuba badnaa wuxuu hi markaa rasuulka ilaahay صلaوaaت الlahi وسلام عليه maن اqتنىa ruuxa haysta كلبا أي oo isagu dee اتakhada kalban laysa aan ahayn bikalbi saydin ugaarhsi aygii aan ahayn walaa maashiyatin xoolo oo midee xoolo u ilaalinayana aan ahayn walaa ardin dhul sa beertiisii oo kale aygii dee waxa weeyaan u dhow u ilaalinayay aan ahayn adigu aan u haysan umuuraha dadku ay u baahan yihiin ee kuba intifaacayaan isaguna wax kaba tarayo fainahu shaksigaa yanqusu waxaa nuqsaamaya min ajrihi waa min ajri camalihi weeye camalkii saalixa uu lahaa ajrigii uu ka helaya kaba dhinmaya qiraadaani laba juz ama laba qaybood kula yoomin maalin kastaba wuxuu ihi muslim raximah llahu tacaala walaysa fii xadiidi abidaahiri abidaahir xadiidkiisa kuma sugna walaa ardin oo isaga ujeeddada labadan sheekhe uu leeyahay muslim axmed ibnu camrin iyo xarmalat ibnu yaxya labada oo xadiidka ibnu wahb ka wada wariyey waxaa ziyaadadan walaa ardin riwaayada xarmalay ku sugan tahay ee riwaayada abu daahir laysa bikalbi saydin walaa maashiyatin intaas ayay kuba joogta wuxuu hi marka xadaثna cabd بن xmaydi qal xadaثna cabdالرaزاq qal أخbarna macmr عan الزhriي عan abi سلمة عan abi هurayrata qal anahu qaal sanadkii horena laba taabici baa kala warinayay kana saas oo kale waana xadiidkii abu hureyre laba taabici oo midi kii hore yahay ibnu shihaab imikana zuhri uu ka cabiray ayaa sanadka ku wada sugan wuxuu yihi markaa abu hurayra qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam man itakada kalban man iqtanaa kalban baynu lafdiga soo aragnay iqtanaa iyo itakada waa isla macne oo ruuxa haysta yeesha ay ilaa kalba maashiyatin maashiyo aygeedu mooye aw saydin aw zarcin awkii hore ardin bedelkeeda aw zarcin dee dhulkana taasaa looga jeeday ama aqaliya waxaa durub ama wax kaluu ilaalinaya hadday tahay waa ilxaaq iyo qiyaas baabkii intaqasa waxaa nuqsaamaya min ajrihi ajrigiisa naqaso iyo intaqasa waa isla mid oo dee nlaazimna way noqdaan si imaka halkan faacil keliya ku gaabsadaan mutacadina waabay noqdaan naqasa xataa laba mafcuulla way qaadataaba intaqasa min ajri ay min ajri camalihi kula yawmin qiraadun markii hore laba qiraad bay ahayd halkan qiraadun qiraad baa ka nuqsaamaya xalayna waan ama casharkii kan ka horeeyena qiraadaan iyo qiraad labada waan soo aragnay dee kolley waana ti aan ixaalaynayna ah casharkan baan dib ugu soo riixnay oo caawaan yar eegi doonaa biidn illahi tacaala qaala zuhriyu zuhri baa wuxuu yihi oo xadiidka ruwaadiisii kaba mid ah fadukira libni cumara ina cumar baa waxaa loo sheegay qowlu abi hurayrata abi hurayre qowlkiisii ibni cumarna dadkii axaadiisan wariyuu kaba mid yahay riwaayadkiisna intooda badan kumay sugnayn ard ama zarci kuma sugnaynee inaha kalaa kuba sugnaa abu hurayre xadiidkiisana waa tan kuba sugan markaasaa loo sheegay abu hurayre qowlkiisan maha qowlu isagu waa riwaayadiisan ah aw zarcintan baa loo sheegay fuqaho xadiidkii dee isagu uu intan ziyaadadan uu isagu wariyeen xadiidka ibnu cumar inta badan kuma sugnayn walow aan riwaayo soo aragnay ibnu cumar warinayo iyadna ay kuma sugantaho tawjiheedana habeenka dhoweyd aan soo sheegnay faqaala wuxuu yihi yarxamu اllahu abaa hurayrata kaana صaaxiba zarcin ilaahay waa u naxariisanaya abaa hurayra zarci saaxibkii buu ahaayo nin beer buu lahaayoo tan baa keentay maaha isagoo leh waxbuu kordhiyey xadiidkii yarka amside adaag fadhi in waxbuu kordhiyey xadiidka ma laha wahm iyo qalad baa kala dhacayna ma laha ee inuu aad u dabdiyey arrinkan oo dee wuxuu u dabdiyeyna waa shay isagu weliba uu baahnaa isagu uu dee kolley xukunkeeduna isagii baaba beer lahaayoo umuurtan isaga aad u khusaynaysay buu hagaag usii dabdiyey si aanu dadkii kale u xafidin ayuun bay ujeeddadu tahay siaan habeenka dhoweydba soo aragnay kaana صaaxiiba zarcin xadaثnي زhayr بن xرb qاla xadaثna ismاعيل بن إbrاhيma qala xadaثna هisham الdstawاyi ismاعيل بن ibrاhimna waa imaamkiina culaya qala xadaثna yaحyى بن abi kaثيiri عan abi سلمةa عan abi hurayrata markii hore zuhri baa xadiidkii abi hurayre un weeye warinayey abu salama ka wariyey imakana taabici kale un yaحyى بن abi kaثيir baa ka warinaya abu salma wuxuu yihi abu hurayra qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam man amsaka kelban amsaka iyo iqtanayo itikada waa isla macno uun ruuxa haysta kelban ay fainahu yanqusu waxaa nuqsaamaya min camalihi camalkiisa ajrigii iyo hawaabkii camalkiisa ka dhinmaya kula yowmin maalin kastaba qiraadun juz iyo qeyb ajrigiisii kaba mid ahayd baa nuqsaamaysa waa ciqaab isagii lagu ciqaabayo waxaan loo fasixin uu haystay ilaa kalba xartin beer aygeeduun mooye aw maashiyatin de ama sayd sa riwaayaadkii hore baan kusoo ogaanay weli xadiidkii abu hurayre duruqdiisii baa inoo socotaa oo ilaa dariiqyaa inoo dambeeye markaa iyagaan israacinayo xadiidka kasii dambeeya saa ibnu yaziid ama sufyaan adigu bal zuhayr uu kaba warinayo xadaثna isxaaq ibn ibrahima qaala akhbarana shucayb bn isxaaqa dadkana horaan usoo aragnay qaala xadaثna اlأwsaaciyu qaala xadaثanii yaحya bn abi kaثiiri qaala xadaثanii abu salamata bn cabdالraحman anahu qaala xadaثanii abu hurayrata can rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalama bimilihi waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay mid laba mid ah xadaثna axmed bn اlmndiri qaala xadaثna cabdالsamadi waa in cabdاlwariث qال xadaثna xرب xرب بن شhadاadna horeynuu soo maray ina shadاad baa la ydhaah qال xadaثna yaحyى بن أbي kaثيiri بhda الإsناad mثlh iبن أbي kaثيirna dee sanadkiisu uu lahaa wa عan أbي سلمة عan أbي هurayra matnguna kii buu laba mid yahay bal dariiqan baa u dambeeya duruqdii xadiidkii abu هurayra oo wuxuu yihi msلم xadaثna qتaybaة بن سacيidi qال xadaثna cabdالواxid yعni بن زiyaad عن إسماعيل بن صميع قال xdثنا أbو رزين qال سمعت أbا هريرةa يقuل bal ma tegayn xadيidku intaynaan gaadhin sanadka horta abu rusayn isaga abu rasin horeynuu soo marayoo waa nin taabici oo taabiciintii waaweyneyd ama dabaqadii صaxaabadaba kuba xigtay kaba mid ahaa oo mascuud iبnu malik la yidhaaho ثiqa ah horeyna inuu soo aragnay ama ismaaعيل بن صميع kolley waa nin kunyadiisa abu moxamed kunyadiisu ay tahay waana nin reer kuufa ah kolley xagga nisbadana alxanafiyu ba kutubta taraajimtu inoo soo naqliya ma nisba ilaa bani xaniifa ee maha madhab ahaan oo madhabkii xanafiga ma aha waa adigu nisbadii reerkaas waxaa kaloo kutubta dhacdo taraajimta bayaacu saabiriyi malaa dhan ay magacan ku idlaaqi jireen buu iibin jiray oo taas baa bayaacu saabiri ay tahay xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa saduuq ujeedadu waa martabo dee dabaqaad ama maraatibi ka horeyso oo dee siqanimadii iyo iyadoo siqanimo lagu celiyey iyo iyadoo afcalu tafdiil laba isticmaalo awthaqu nnaas iyo umuuraha laba isticmaalo oo maraatib kaba horeyso oo martabo xadiidkiisa ruuxa gaar ahaan sidaa loogu sifeeyey dee martabo xasan inuu noqdo uun mooye aanu bal martabo dee sixa aan lagu sifayn hadal baanu raaciyey تklima fiihi libidcaة الkhawaariji min الraabica waa cibaaradiisii macnaa hadal baa ku yimi ninkan dad baa wax kaba sheegay waxaa wax sheegaasna maaha xagga xadiidkiisa xadiidkiisu waa xadiidka dee uu dabdiyeysa muuqata oo dee bal masalan taas aymo kalena ay dee tawsiiqiyeenba ee waa libidcati lkhawaariji buu kaba cabiray nimankii khawaarijta la odhanayey ayuu aaradoodii iyo dee bidcadoodiibuu wax ka mida loo nisbeeyey isaga oo jaanibkaasba adugu hadalku uguba yimi waana taabici oo raabicu kaba cabira waa zuhriya dabaqadii bal xaafid saduuqa kaba cabire laakiin jamaaco a'imadii kaba mid ahayd bal ninkan aada uguba dhoweyd isagu martabo saray siiyaanoo dee axmed oo kale iyo ibnu maciin iyo qolooyin kale ninkan waxay kaba cabiraan nin siqa inuu yahay laakiin jariir ibnu cabdilxamiid oynu soo marriyo zaayat ibnu qudaama waa arrinkan imaka xaafid tilmaamay ayaa waxay uga tegeen ama xadiidkiisa yidhaaheen waan ugaba tegaynaa annahu kaana yaraa ra'ya alkhawaarij khawaarijtana kollay dee ra'yigoodii ugu weynaa waa inay dee dadkii gaalaynayeenba taas bay ahayd taasaa keenaysa inaanay jumcadoodana la tukan jamaacadoodana xaadirin bal ay arkayeenna dee dadkaa madaxda ana in laga hor yimaado dee seefta la qaato alkhuruuju cala alaima dee wixii aan ra'yigooda qabina ay gaalaynayeen kollay firqa albayhasiya ay odhanayaan in magacan lahaa malaa taas ayaaba isagana ay dadkeedii ama araadoodii ay uba tiiriyeen oo dee dhici karto inu markaa jamaacaadkii hadduu doona aanu tegiba jirin bixid uu baxay oo markaa dad uu baxay uu hub qaatay taas uu dagaal u baxay taasi may jirinba bal markaas saas ahayd laakiin bukhaariya siday yidhaahaan ra'yigaa mooyaane xagga xadiidka lam yakun bihi ba's xadiidka waa taa la tawsiiqiyey oo ba'si kuma sugnayn kitaabkeennana xadiidkana waa ku leeyahay xadiid kitaabka dhammaadkiisa kuba imanoo xagga ra'yada ama ariya iyo waxyaalahaasa waa dhammaadka kitaabkana uu leeyaho labada xadiid buu kuba leeyahay waa ninkan ismaaciil ibnu sumeyco macnaha ujeeddada hore umaynaan soo arag caawa inoogu horeysa xadiid keliya un baana u dambeeyo kitaabka dhammaadkiisa waxyaar un baaba kitaabka aakhirkiisa un adigu waa meelaha dhamaadadiisa xadiid kuba iman doona ayuu leeyahay kitaabka kuba leeyahay ama aburazin waa ta aan soo sheegay oon yidhi waa mascuud ibnu malik baa la yidhaha lakiin horeynu usoo marro waa nin hiqoo daabida weeye taabici weynaa wuxuu yihi marka aburazin qaala samicta abaa hurayrata yaquulu abaa hurayra ayaan maqlay xaal uu ku qowlayo qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam man itakada kalban eeg cibaaraadkan iqtanaa itakada amsaka waa isla wada macnee ruuxa yeesha oo hayste ay laysa bikalbi saydin walaa hanamin halkii maashiyada waa dee maashiyadu walow ka acamsantahay hanam laakiin waa hanamku waxa ugu badanee dee ilaalintiisa ay u haysteene adi aygii aan ahayn oo adi bal masalan mid ilaaliyo ama xero ha ku ilaaliyo ama debadba ha ku ilaaliyo imaam malik bay ka soo naqliyeen inuu kaan debadba ku ilaalinaye la foofayo inuu yahay kan xerada aanu ahayn laakiin dee wax kala qaadaya meeshii ma jiraane ama ugaadhsi aygii aan ahayn naqaso min camalihi kula yawmin qiraadun qiraad baa ka nuqsaamaya bal xadiis baa inooga hadhay baabka axaadiidiisii saxaabi kalaa warinaya ibnu cumar baan soo aragnay cabdullahi ibnu muqafal baynu xadiis soo aragnay axaadiis abu hurayra ama xadiis iyo duruqdii baa isu keen raacday saxaabi kale ayaa xadiidkiisii inoo dambeeyaayo baabkuna inoogu dhammaan markaasaa wixii inoo yar harsanaa dee masaa-ishii ayga iyo wixii kuba tacalluqsanaa ayaan yar eegi doonaa bal culimmadu waxay yidhaaheen xadaثna yaحyى بن yaحyى qaala qarأtu عalى maliki can yaزيid bni khusayfata ana saa'ib bna yaزيid akhbarahu anahu samica sufyaan bna abi zuhayrin wa huwa rajul min shanuata min asxaabi rasuuli اllahi slى اllahu عalيyh waslm yaزيid ibnu khusayfa yaزيid ibnu cabdillaahi ibnu khusayfa weeye waana nin aan kitaabka hore ugu soo maray awowgii baa loo teeriyey waana nin sigaaru taabiciin oo ninkan uu kaba warinayaaba waa saxaabigii isaguna saxaabadii aada u yaryarayd kaba mida saa'ib ibnu yaزيid haddaba saa'ib ibnu yaزيid baa akhbara wuxuu u waramay yaزيid ibnu cabdillaahi ibnu khusayfa oo wuxuu ugu waramay anahu samica inuu maqlay saa'ib sufyaan bna abi zuhayrin sufyaan ibn abi zuhayr buu maqlay wa huwa sufyaankana rajulu nin weeye min shanuu'ata reerkaa asdu shanuu'a la odhanayay kaba mid ahoo min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay asxaabtiisii kaba mid ah riwaayada bukhaari waxaa kuba sugnayd halkan rajul min asdi shanu'ata oo dee shanu'a keliya min asdi shanu'ata waa shanu'a asdigeedii kaba mid ah waxaana xaafid ibnu xajar yidhaahaa asdu shanu'a ama shanu'a waa qabiilo adigu mashhuur ahayd oo loo nisbeeyey nin shanu'a malaa laqabkiisu ayo magaciisuna yahay xaaris ibnu kacb ibn cabdillaahi ibni malik ibn nadr ibn lasdi nin saas la odhanayo magacaa lahaa baa loo nisbeeyey oo reerkan dee odaygoodii ay kaba soo beermeen ama dee ka tafiirmeen ba ahaa ebel waa saxaabi markaa asalkiisu dee reerkaa yahayba sufyaanna laba odhanayay marka qaala saxaabigaas baa wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo man iqtanaa kalban ruuxa yeesha haysta ay laa yugnii aan daafacahayn oon kaafinahayn canhu xaggiisa zarcan zarac oo zarac uu ilaalinayo ka kaafeeyo hawshiis aanu jirin walaa darcan candho waa maashiyadii waaba adhi maalan oo isagii u ilaalinayo xaggaa isagii ka kaafinaya hawshii iyo ilaalintii aan ahayn oo taa aan kaba kaafinahayn naqasa min camalihi camalkiisa waxaa ka dhinmaya waa min ajri camalihi kula yowmin qiraadun juz ama nasiib baa kaba dhinmi qaala wuxuu yidhi saa'ib baa odhanaya anta macnaa a anta weeyo dee markaasa adigu adigu dee madkan u yimiba aanta ay aanta adiga miyaa samicta maqli haadaa xadiidkan min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waa ta'akun iyo istisbaat xadiidkii uu suganayo marmaadaa ka maqla mise waa lagaaga sheegay wey qaala wuxuu uhi wa rabbi ir iyadu waa dee waxa weeyaan xarf jawaabsa nacam oo kale ayay la mid tahay laakiin qasam hortiibay timaadaa qul i wa rabbi qur-aankaba markaa qasam hortiibay timaadaa i ha wa rabbi hada lmasjidi dee waxa daahirana waaye labadooduba waa reer madiina bal sanadka badankiisu waa malaa yaxna madiine tegiyo isagun baa reer naysaabuura inta kale waa reer madiina ee masjidkii rasuulka ilaahay ay wada joogeen inuu yahay oo riwaayada inoo dambaysana waaba u yimi dee bal markaasoo haddii dee madiine kol hadday ahaayeenba waa madiine ama meel kaleba adigu waa masjid bay joogeen masjidkan rabbigiisaan ku dhaartaye anaa ka maqlay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadaثna yaحya بن أyuba وqtaybaة وبن xujri qaluu waxay yidhaheen saddexdaasi xadaثna ismaaعiilu عan yزيid بn abi بn khusayfata qaala أخbaranii الsaaئb بn yزيida oo bal qolooyinkan ismaaعiil بnu jacfar bay kaba warinayaan isaguna yزيid waxaanu yihi أخbaranii الsaaئb بn yزيida أnahu wafada عalayhim سfyaan بn abi زhayri الشhana-iyo waa nisbadii dee shanu-adii faqaala wuxuu yihi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam bimilihi o xadiidkii hore oo kale bal kolley axaadiisan waxaa iyada inoogu sugan guud ahaan iyo kuwii horeynu soo marayba taxdiir laysaga digayo itikhaad اlkilaab wey in ay dadku ay haysaan ama ay ruuxu hayso taas dignin laysaga digayo kol haddaan xaajo iyo baahi jirin haddii ay xaajo jirto oo ruuxu ilaalin ugu baahdo ama zarac ama adh dee maashiyo oo kale ama uu ku ugaadhsanayo iyada taas waa loo rugseeyey sharcigiibaa u baneeyo bal taas ee wixii aan suurada ahayn iyo baahida ahayn bal digniintii laysaga digaya way inoogu sugan tahay taas iyada waa mid waxaa kaloo inoogu sugan ruuxii bal dee taas nahyigan iyo taxdiirkan u hoggaansami waaya ee ay aan kuwa ahayn loo fasaxay haysta in camalkiisii saalixa ahaa ajrigii uu ka helayay nuqsaani ay kuba imanayso nuqsaani ay kuba imanayso nuqsaantaasna dee axaadiista qaarna laba qiraad baa inoogu yimi midna qiraad horta qiraadku halkan waa juz waa qeyb ilaahay ogyahay qadarkiisa oo ajrigiisii ama ajrigii camalkiisii kaba mid ahaa taaba wey hore waxaynu janaa-is ugu soo maray ruuxa dee bal ruuxii muslimka ahaa ee dhintay meydkiisii ayuu dee waxa weeyaan raacay salaadii buu ku tukaday oo markii uu salaaddii ku tukaday buu iska noqdo qabrigii uma raacin inuu qiraad ajriya leeyahay kii iyada u raacay ilaa qabrigii aaskiisii soo dhammaystana laba qiraad yeelanayo laakiin xadiidkaa waxaynu ku soo aragnay qiraadkaas waa juz ajri oo aada u weyn oo dee uu midkood leegyahayba midkoodba buurta uxud sida xadiidka aynu kuba soo marray kan laakiin waxaan inta nuqsaamaysaa qadarka kaba nuqsaamaysaa iyada xadiidka inooguma sugnaa bacdigood baa isla doontay labada xadiis oo kaba dhigay taas barhkoodna way kala farqiyeen waana sida daahirkood taasi baab fadli bay ahayd fadliguna waa tan ruuxa loo laablaabiyo loo kordhiyo xasanadii toban ilaa toddoba boqol loo gaadhsiiyo fadligu ziyaadaad badan buu leeyahay tanna waa baab ciqaabeed oo dee cadli baabkii ah markaa labadoodu way kala duwan yihin oo way kala weyin oo kaas iyo kan wax la ysla doonanayo ma aha ismana leeka oo kaasna waa baab fadli kana waa baab ciqaabeed oo dee markaasi laakiin waa jus ilaahay agtiisa macluum ku ah inaga aynaan qadarkiisii garanayn laakiin kaasna aynaan kuba fasirahayn bal taasna waana sida daahirka oo taas weydaan taasi waa mid xagga labada qiraad waa tan oo riwaayaadkii way kuba yimaadeen bal raax saxaabi keliya xadiidkiisii baan arkaynaa qiraad iyo laba qiraadba inay kuba sugan yihiin kolley jamcintooda midi jamcin had iyo goor waxyaalaha sidaa kuba yimaado kuwarana aynu soo marro dee dariiq iska machuud ay maraan waaba jirtaayo in laba yidhaaho oo kale halkan bal ruwaadii imika markay noqoto xaggan waa ziyaado ruux siqi inoo kordhiyey inoo siyaadiyey oo kan labada qiraadi isagoo dee qiraadkiina ina waa riwaayadiisa way ku sugan yihiin arrin kaleu inoo siyaadiyo bal markaa waa ruux siqo oo ziyaadadii oo kaas kalena aanu xifdiyin dabdin xadiidku mar keliya haba soo wada baxo kana uu xafidayo tan siyaadadaan qaadanaynaa bal waa mid arrin kale oynu iyadna hore usoo maray xataa janaa-is iyo halkii afartan ruux ruuxay ku tukadaan oon rabbigoodu shariig yeelayn iyo boqol xadiidkii kale ahaa inay arrintu tahay dee bal masalan markii hore qiraadkan iyo tan wixii soo arooray uu ahaa haddana dee si dadkii looga dheereeyo wixii loogaba fogeeyo ciqaabtii laba kordhiyo laba qiraad ay noqoto taasi xukun markii hore tanna waa dee iyaduna wax dabadeed oo kuwaasna ciddii warisaa warisay kuwana ruwaadii marka dambe dee xafiday unoo bal raawigaa keliya labada xaalaba haynoo soo xafide inay tahay oo adigu bal tan labada qiraadna ay yihiin ba weye kolleyna markay noqoto dee cadadku waata idhaahaan mafhuum ma laha inta badan xagga usuulka ama ay raajax yeelaan oo markaa wixii ka ziyaadsanaa ma anfiyaye balon barkood baa waxay kuba jamciyeen inay arrintu kala duwantoodee aydi isku mid maaha dhibta kaba soo fulaysae dadka kale xaggooda kuba imanaysana way kala badan yihiinoo say u kala dhib badan yihiin bay qiraadkan iyo labada qiraad noqonayaan ama se waxaabay noqonaysaa meelaha lagu kala haysto oo madiino oo kale oo dee aada u sharaf badnayd oo rasuulkii ilaahay magaa madiina dee halkii muhaajirkiisii iyo halkii kuba asnaa iyo axad alxarameyn ba ahayd masjidkiisa kuba sugnaa fadli ziyaaday leedaho kii isagoo halkaa ku haystay laba qiraad in la yidhaha meelihii kalena qiraad ama magaalooyinkii oo kale oo dadkuna ay kuba badan yihiin dhibtoodna ay iskaba badnaan karto baahidina iskaba yaraan kartana labada qiraad ay tahay meelaha bawaadidee waxyaalaha looguma baahan yahayna qiraadka keliya ay noqoto ama dee cid ay dhibayeenna ay kaba yaraato bal umuuro saasoo kala duwan ayay culimmadu halkan kuba jamciyeen alfaadan qiraadka iyo labada qiraad ee inooguba imanaya ama xagga taxdiidka xadiidkii wax bayaan oo la socdaa ma jirto si aan sheegnay waa jus horta qeyb ajrigiisii kaba mida ilaa agtiisa macluum kuba ah laakiin inaga aan kol haddaan laynoo xadaynoon bayaan nooba iman de intaasaan kuba kaaftoomaynaayo waa jus ilaahay ogiyey intuu leeg yahay agtiisa se macluum ku ah ayaa ajrigiisii kaba nuqsaamaya taaba wey marka waxaanay sababta nuqsaantan keenaysaa keenaysaa horta dee waa midoo ruuxii kol haddaan loo fasixin wixiina waata aynu soo marnay inuu weelkii xataa afka la galay toddoba goor la maydhayo oo nijaasnimadiisii loo maydhayo wanataa dee say raajax yeelaan ama in badan oo culimada ka mida ay kuba tagaan inuu asalkiisuba nejisa lacaan yahay ruux guri ku haysaana siuu isaga ilaaliyaa way adkaanaysaa isagoo la ogeyn buu weelkii afkii la gelaya waxaa dhici karta wixiina in lagu dahaaro qaato dhibtaas iyo nuqsaanta ama xaggii khalalkaasi cibaadaadka ay kuba yimaadaan oo dee tan baa la adkeeyey oo dadkii in lagaba dheereeyo nuqsaantii haysashadan mukhaalafada ay ku sugantay horta way keenaysaa waxaa kaloo de ay bal matalan waxyaalaha dee mukhaalafadii waa umuuro kaba ratibmaya oo kolley waxaa axaadiis ay nooguba sugan aqalka ay joogo malaa'igtiina aanay gelayn oo malaa'igtii naxariistii ma soo gelayso waa nuqsaan weyn oo kuba imanayo deegtii kuba imanaysa waaba sabab bay noqonaysaa ajriga waxa keenaya dadkii maariinta ahaa ee waxa weeyaan dariiqa bariyo cidan uu kuceeyo ama dhibta kale uu dhibayo waxyaalaha caynkaasa tarwiicood iyo waxyaalaha waa si umala abu jacfar almansuur nin camri bnu cubayd la odhanayay ayuu weydiiye ku yihi maxay sababta ajrigu u nuqsaamaya ay tahay waa say soo naqliyaan oo markaasaa ninkii camr bnu cubayd la odhanayay oo nin isaguna uu qadarin jiray walow culimada agtooda qadar aanu ku lahayn laakiin isagu qadarin jiray oo dee zuhdigiisii iyo taqashufkiisii iyo inaanu adduunyo dhan ka lahayn oo halkan dadkaa kale u yimaada ama culimiye in badanoo kamid ay wax ka doonayaan ee taasoo kale isagoona xataa wax kama qaadan jirin umuro sidaasa ayuu isaga agtiisa maqaam weyn iyo dee mansilo weyn kuma lahaa walow dee wixii kaleu kulansaday ra'sa alictisaal ay culimada agtooda aanu martaba ugu lehin camr bni cubayd markaasoo hadaladiisii waxay soo naqliya waxaa kaa mid ahaa dee kullukum yamshi ruwayd kulkum yabغi sayd غayra cmr bn cmar id abu jacfar mansuur amiirkaas oo nin kastaaba de tallaabadii waa kaa tawaaducu kaba muuqdaa dee tallaabadii baa gaabinaysaan oo ayar ayar baa u soconaysaan dhammaantiina waxaad doonaysaan waxaa ugaadhsataan ninkaa mooyaane camr bn cubayd mooye adduunya qaradka inuu yahay balba ninsaasoo deetu isagii waa jawaabu waayo deetu yihi liannahu yanbaxu dayf iyanoo adigu ruuxii dee saa'irkaabuu ka nixinayaa kii martidaabuu ku qaylinaya waxyaalahaas waa isaga mirka tafsiirkiisa ahayd waana waxyaalihii ay yidhaaheen bal umuuraha keenaye muhimka kole dee wixii laysu diiday waxyaalaha kala duwanna uu leeyahay waa dheerayn iyo horta zajrin ciddii bal markaa dee taa ka dheeraan weydaa iyo ciqaabtan iyo arrimahani ay kuba imanayaan taas wey ama umuurihii kale intaa dhaafsanaa waa waxaan hore usoo marnay baabu xalli ajra ujrati alxijaamati toobinka ama istoobitaanka ujradan iyo laga qaadanayo xalaalnimadkay xalaal tahay oo macnaha ruux haddii uu ku shaqaysto oo uu dadkii toobo halkaasna uu ujro uu kuba qaato bal ujradaasi inaanay xaaraam ahayn ay xalaal tahay buu baabkeedii yahay waxaana inoo horeysay kasbulxajaami khabiisun ruuxan xajaamkaa kasbigiisu waa waxan laftiga khabiisna xaaraamta lagaba cabiraa waataynu soo maray waana ti aan nidhi way inoo dambaysaa umuur baa inoo dambaysa haddii a la yidhaha waxyaalahan dee axaadiistaas iyo aaadba kuwo kale oo dee xukumkii bal inoo caddayn doono on ku ogaan doonaa inoo dambaysa waana kan baabkii taas buu baabkeedii yahay laftiga alxijaamana waa sancada waa farsamada waa toobitaanka toobitaankii weeye ama waa sinaacadii laftigan xada marka la kasriyo de alxajaamna waa ruuxii waxaan samaynayey waa kii wax toobayey ayuu xajaam noqonaya de mixjama marka la yidhaahna waa waxaan waa aaladii oo de kamifcalin wakamifcalin wamifcalati min athulaثiya so isma ma bihi cumila laamyadi oo waa ismu aal oo mixjama waa aaladii weeye markaas haddii la yidhaha imaka maxjamna say kaba cabiraan walow dee mixjam haddii la yidhahda xataa aaladii noqon layd lakin maxjam waxay leeyihin waa mawdic اlxijaama waa meeshan ee la toobayo ayaa maxjam lagu magacaaba waa mawdici waa ismu makaan oo meeshii xijaamada weeye xijaamaduna waa sancadii iyo farsamadii xijaamadii de xajaamkuna waa shaksigii waxaan laba imanayay mixjama ama mixjam iyo taasoo mimta ay kasirsan tahayna aaladii bay noqonaysaa waa soo faa'ideeya saaxib markaa misbaax xadaثna yaحya بn أyub وqtaybaة بn سacيidi وعaliي بn xujri qaluu xadaثna ismaaعiilu yaعni بna jacfarin waxay ujeedaan oo ina jacfar bay ujeedaan mar dhaweyna waan soo haynay isagoo waliba dee ay qolooyinkan yihiin oo isaga markaa laakiin aanay magacaabin yacni dadna aanu raacin waayo saddexdan ba iskuba xigay waa dariiqii inooguba dambeeyey baabkii hore qaluu xadaثna ismaaعiilu يزيد بن khusayfa markaba warinaye xadaثna ismaaعiil yan yanawna yacnuuna ma waxay ujeedaan ibna jacfarin ina jacfar bay ujeedaan can xumaydin oo macnaha dhammaantood midna muu odhan ismaaعiil ibnu jacfar ee dhammaantoodba wuxuba yidhaaheen xadaثna ismaaعiilu markaasuu leeyahay dhammaan ninkay ujeedaan waa ina jacfar can xumaydin waa xumayd طawiil oo habeen dhaweyd aan soo haynay qaala wuxuu yihi xumayd aطawiil su-ila anas bnu malikin anas ibnu malik baa la weydiiyey can kasbi اlxajaami kan isagu wax tooba kasabkiisa waa shaqadiisa ujeedadu waa ujrada uu kuba qaato kasabkii ayaa la weydiiyey xukumkeedu muxuu yahay maxalaal ba mise xaaraam faqaala wuxuu yihi اxtajama rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay uu istoobay oo rasuulka ilaahay dee waa istoobay wuxuu amray in la toobo yaa toobayna xajamahu waxa toobay abu daybata waa nin addoon ahaa abu dayba la odhanayay magaciisa ay raajax yeelaan naafic in la odhanayay magaciisu yahay isla xag hooseba sharaxa inoogu sugan wuxuu raacayna waqayl hayru dalika waxa weeye taa kayrkeedna waa laha ibnu cabdibar bay kasoo naqliyaan inuu yihi dinaar bu a tarjamadiisa kitaabka saxaabada dinaar ee laakiin taa waxay ku tiriyaan wahaminyo dinaar waa ta taabici bay leeyihin isna wax toobi jiray inuu ninka naafic wax ka warnayeyba oo dee bal masalan xadiisna waa soo naqliyaan basam alxajaam can dinaar alxajaam can naaficin alxajaam waa abu daybahan bal marka waxay leeyihin waa nin taabici ninkaasi adi waa magac waa naafic faamara lahu rasuulka ilaahay wuxuu amray bisaacayni min dacaamin laba saac oo cunta ayuu amray oo ujeedada ujr ahaan loo siiyey rasuulka ilaahay baa bixiyee ujruu bixiyey inta la toobay dee inay shay xaaraamana rasuulka ilaahay ma bixiyeen weeye shay xaaraama ma bixiyeen ibnu cabaas hadalkiisana way noogu soo socotaa weliba arrin kale wa kallama wuxuu la hadlay ahlahu ehelkiisa kale riwaayaadka qaarkood waxaaba yimi reer reer banulxaarisata la yidhaha laakiin banulxaaris la yidhaahe se waa nin iyaga kamid a muxayisatu ibnu mascuud ninkaasaa mawlihiisa ahaa oo sa riwaaya bukhaariya mawaalihuba halkan dhacday waa mawlahaasuu lahaa isagii buu la hadlayo fawadacuu canhu waxay ka dejiyeen kada ka deeyareeyeen oy ka dhigeen min kharaajihi kharaajkiisii wax kaba mida mintu waa litabciide ayay ka dejiyeen oo kharaajkii bay kaba yareeyeen rasuulka ilahi baa shafaaco qaad lixan aad ka qaadaan ee isagu isagaa iska shaqaysanaya ee idinku aad ka sugtaan ee kaba qaadaan iyaga naftooda wax kharaajkan ay qaadanayaan waa wixii uu toobiinka kusoo helay iyagaa qaadanayo cunayo ku intifaacaya de hadday taa tahayna shay xaaraama inay qaataan rasuulka ilaahay uma ogolaadeen marka waa xalaal buu leeyahay kollay wixii intaa ka badana axaadiista dambe ama xadiidka ibnu cabaas iyo culimada aqooshooda markaan soo naqlinay nooguba iman doontaan faamara lahu bisaacayn riwaayadda muslimsan baa dhacday bisaacayn bukhaari xadiidka isagoo shucbo dariiqii can xumayd walow inoo dambeeya dariiqaasba xadiidka wariyey oo dariiqan ismaaciil ibnu jacfar muhayne shucba can xumayd bay ahayd ayaa waxaa dhacay wa amara lahu bisaacin aw saacayn aw muddin aw muddayn waa bukhaari riwaayadiisa muslimna mudkaya baan inooguma imanayna bal riwaayada shakiga qaybo way inoo iman doontaa xaafid ibn xajar baa wuxuu dhaha shucba ayaa shakigani kaba yimi laakiin riwaayo sufyaan oo saacan aw saacayn ay kuba sugnayd oo iyaduna shakigii waa jirtay wuxuu adigu bal masalan in oo aan mudkaas aan sheegnay aanay ahayn riwaayo malikoo can xumayd waa sida imaka halkan aan hayno oo kale laakiin malik ibnu anas baa warinayo iyadna bukhaari bay kuba sugantay taasna uu soo naqliyaayo kuba sugnayd faamara lahu bisaacin min tamrin e saacayni waa halkan saacin aw saacayni waa riwaayo bukhaari oo laba meelood iyaba ahoo shakigaasi kuba sugnaa walow aw muddin aw muddayni shucba ay la socotay sufyaan aanay laba socon riwaayo bukhaari oo dee kitaabulbeyc dhacday oo malik can xumayd ahayd ayaa faamara lahu bisaacin min tamrin saac iyo weliba timir halkaasaa wuxuu raacayaa shaki ma jirin riwaayadaad intaas waxaan u faa'iideeyey weliba saacan wixii uu kuba sugnaa ama saacan kuba jiro dee timir bay ahayd oo wax kale may ahayn riwaayada malik ba taa inoo faa'iideysay bal laftii dacaam ay noo soo socdeen dacaamkiina tan baan kuba fasiri karnaa bal muhimku malaha riwaayaadka kuwa aan shakigu kuba sugnayn waa saac inuu ahaa walow riwaayadadna laba saac ee laakiin dee iyadoo shaki loo can dariiqa xumayd iyo iyadoon ahaynba intaba way timiyo kolle uu kaba dhigo uun sababta khilaafkaa keentay iyaday riwaayo kuba timi qolooyinkan ehelkiisa ahaayo mawlaha uu ahaayo kharaajka kaba qaadayay oo riwaayaadka ay kuba yimaadeen laba saac bay kharaajkiisu ahaa markaasay saac ka daayeen markii rasuulka ilaahay laba hadlay oo kaba dhiga shakigu meelaha uu kasoo galay riwaada inay dhinacaa kale ay tahayba waa siduu xaafid kolle kalaam uu leeyahay ama xagga kharaajka waxay noo soo socotaa haddii aan la yidhaaho oo bal masalan inoo soo socota lafti can dariibati lafti dariiba wuu inoo soo socdaa kharaajna waa kan imika aan hayno riwaayaadka qaarkood ajri baa kuba yimi riwaayaadka qaarkood halla kuba timi intaba xadiidkani uu kuba yimi sida xaafid ibnu xajar yidhaaho markaa kharaajkuna nawowi baa raximah llahu tacaala sharaxa inoogu sheegayo wax kale maahe dee dadkii addoommaha ee markaa la addoonsanayey dadkii iyagu lahaa ee saydiyadooda ama mawaalidooda aha kol iyagay u shaqaynayeen cid kale umay shaqaynayn markaa wax kaloy bixiyaan dee iyagii bay u shaqaynayaan oo waxan ay kaba helayaan ay u haystaan waa xooggoodii awqaadda qaarkeedna ninkii bay fasaxayeen iska shaqaysay odhanayeen laakiin shaqadaa uu shaqaysanaya ina isagii uu mamluuggiisii yahay ayaa waxay ama kharaaj ku magacaabayeen kharaajku dee kolkol waxyaalo kalena waa lagu magacaabaa inta badan waa waxaa dee wax laga qaadanayon ama dariibo ay kuba magacaabayan sida nimanka cashuura ayaa dariibo loogaba cabiro laftiga dariibna inoo dambaysa markaasaan sheegi doona waxay tahay ama ay qallo kaba cabirayeen waa qalladiisi ayay ka qaadayeen oo de waa waxay ku heshiiyeen labadooduna ee isaguna inuu aqbalaan markaa shardi ahayd dee iyaguna ay aqbalaan qadar ay islahaan uu helayaa waxna way uga soo harhayaan oo de waxa uu ku noolaanaya ina iyagii imika ma masruufayaan markan uu iyaga shaqaynaya iyagaa nafaqaynayay isagaa wixiisii qaba ee wuu shaqaysanayaa wixii u dheer isagaa yeelanaya ee qadarkan iyaga ay siinayaan bay kula heshiinayeen oo taasa ahayd dadkuna waa arrin ay kuba dhaqmayeen oo kolkol buu ninku dad waxooga ayoo noocaasa lahaa oo mid kasta wuxuu keenayo halkaa wax badanba ay iskaba noqonaysay dariiq kasbi ay noqonaysay kolkol bay dadka la gelaysay meelaan kasta ay wixii uga helaan oo axaadiis baa kuba timid waxa weeyaan nahyi saas oo kale markay dumarka noqoto in waxyaalaha caynkaasa la saaro oo la yidhaaho soo shaqaysta oo dee inta badan hadday dee ku shaqaystaan waxyaalo xalaala caadi bay ahayd oo dadkan bay lala mid yihiine ee kolkol bay laga yaaba taasi inay kuba xambaaraysay inay dariiq xun oo dee ay jidhkeedii kaba qanacsan ay waxaa kuba yimaadaan ay tan uba keenaan oo kale kollay qisadii abubakr markii nin mawlihiisii ahaa uu keenay wax oo uu yidhi bal matalan dee markii dambe uu ogaaday asalkiisu inaanu fiicina inuu iskaba matajiye taasna waata macruufka bal kharajku kaasba weeye haddaba qoladii waxba yahayd oo uu shaqaysanaye bal laba saac aan idhaahno waa laba saac oo raashina ayuu u keenayey maalintii shaqadiisana ugaba keenayey wixii dheerna isagaa yeelanaya de hadduu intaa wax dheer helo bal taas bay ahayd rasuulka ilaahay baa markaa iyagiibuu la hadlayo waxbay ka daayeen saac bay kaba rideen wa qaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ina afdala maa kii ka ugu fadli badan ugu mudan weeye tadaawaytum bihi ay isku dawaysaan alxijaamatu waa toobitaanka istoobitaankaas oo waxyaalaha isku dawaysaan waxa ugu mudanba aw amase huwa shaki min araawi weeye rasuulku wuxu uhi ina afdala ama wuxuu ihi in dee xijaamadii huwa waa istoobitaankaasi min amhali dawaa'ikum dawooyinkiina kuwa u mudan ayuu kaba mid yahay amhal la bimacnaa afdal unbay la mid tahay walow mintii tabciidiga ay ku jirto halkaasna dee kollay ay iskaba qadarnaanayso isagu dawooyin oo dhanka ugu mudan inuu yahay maaha waa xaaladu isagu khaas u noqdo mutacayin uu noqde isaga inuu dawo u yahay ayuu noqon ee dee axwaashii kale dawooyinka kuwa uguba mudan ayuu kaba mid yahay oo amhalna bimacnaa afdal weeye ibn lasiir sidoo nihaayihiisa yidhaaho waxaa la yidhaha buu yidhaaho hada amhalu min hada macnaa ay afdalu waxaana idhaahaa oo laba idhaaho de afdal waa ina ila lkhayre ama fulanu min amahil الnaas macnuuna waa min khiyaarihim weeye ama haulaai amahil الnaas haddii la yidhaha haulaai khiyaarum wey waa dadka kuwa uba mudan haddaba xijaamadu iyada waxyaalahaas ay isku dawaysaan ayuu kuwa ugu mudan yahay bal xadiidkii duruqdiisi baa weli inoo socota xdثna بن أbي cمر qال xdثna marwan yعnي الفزاriي عan حmayd qاala أنh qاala suئla أنس أنس baa la weydiiyey can kasb الxajaami kan xajaamka shaqadiis bal waa xukunkeedu waxa uu yahay fadakra bmثli xadiidkeenu soo maray oo kale oo ah in rasuulka ilaahay istoobo nin abu طayba la idhaha toobay buu sheegay غayra أنahu qaala wuxuu yihi ina أfضل ma tadaawaytm bه الxijaamaة oo macnaa eg markii hore xumayd waxaa ka warinayay ismaaciil ibnu jacfar iminkana marwan ibnu mucaawiyata alfazari baa warinaya markaa isaga riwaayadiisii walow xadiidkii marfuuca ah ay tahay ee waa riwaayadii marwan can xumayd baa muxuu yidhi ina afdala ma tadaawaytum bihi waxa ugu fadli badan waxaa isku daweysaan ama waxaa ugu fadli badan waxyaalaha isku daweysaan alxijaamatu xijaamada kolley xijaamadii de waa kii xadiid kaleba ahaa oo dee kolley dembiyo inoogu iman doona in dawadu saddex inay kuba sugan tahay oo de waa toobinkii iyo bal marka loo baahda isagana gubid walow taas la socotay xadiidka ummaddayda waan u diidayaa inay iskubaan iyo malab laba cabo haddaba marka tan waxay yidhaahaan oo kale dee xijaamadii maaha wax kasta une waa xanuunada qaarkood ama dhiig oo kale iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaa weeye bacdigood baa yidhaha sida xaafid ibnu xajar iyo isagoo ahlal macrifo kaba soo naqlinaya arrinkani waa dadkii markaa xijaaz oo kale iyo dadkii laba midka ee dhul kulul joogay inta badan dee kulaylkan iyo waxyaalahaasi jirkoodii intuu dhiigoodii sooba dhaweeyo kolkol hayeejaan dam ama dhiig inuu kacaba taasi ay kuba keenaysay oo markaa soo saarkani uu dejinayay ama fudaydinayay dadka caynkaasa weeyaanoo waa iyagay dadkii ama qudri xaare joogay ee ama xaaladu xataa ayaani qudri xaareba joogin xaalata hayeejaan dam oo dhinku markaa uu kaco xaaladeeda oo kale toobinkani ayuu waxtar buu leeyahy meelaha qabo waxay idhaahaan toobinka waxaa ka fiicnayd be fasli iyo waxay isticmaali jireen oo waayo dhiigooda aya waxay leeyihin qabowgan iyo aan daahir aljasad dee kuleelkani aan usoo jiidahay bo markaa dhibyaraan baan hore dhiigu ka ugu soo baxahayn toobinkii bal waa wixii adigu taa u baahnaa weeye ee maha dee xanuun kastaba kolley markaa dee waqtiga la istoobiyo meelaha la iska toobiyo umuurahaas iyo kutubtan ama dibiga ama dibu nabowiga oo kale sida kaa dahabi iyo ibnulqayim iyo suyuudiyo intuba kutubtooda way madbacaysantay adibu nabowi de intaba way madbacaysayiin iyo qolooyinkii kale ayay dee meelihii looga qastayay de ciddii khibrataa uba lahayd ay tahay adigu bal matalan taas weya xaafid baa wuxuu kaba soo naqelay ibnu sirin de adigu dabari baa wariyay bisnaad saxiix ruuxu hadduu weynaado afartanba hadduu dhaafo dee waxa weye malaa xijaamada inuu iskaba yaray haddaan dee caado lahayn iyo bay ku qaydeen marka hore ruux mutacawida ahayn ama la arag inay mutacayin taho iyadii ilowba ilow loo baahan yahay ruuxaas inaanu dee uba roonayn ba dadkii waaweynaaye bal muhimka waxa weeye waa kayfiyada loo isticmaalayo iyo waqtiyada la isticmaalayo iyo bal umuurahaas iyo dee kutubtaas baa kafaalo qaadatay oo umuurahaas iyagaa basisay laakiin waa dawo dawooyinkaas ciddii uba baahnayd xaaladood ama ay u munaasibka ahayd dawooyinka kuwa uguba mudan ayuu kaba mid yahay axaadiidaasa inoogu sugan haddaba ina afdal maa tadaawaytum bihi alxijaamatu waalqusd albaxriyu iyo cudulqisdiga ama cudulqusdiga kale alqusd iyo alqusd bukhaari adigu riwaayaadka way yimaadeen bukhaarina isay caadadiisaydba kolbuu luqaadka lafdiga kuba imanayo isagoo xataa dee qur-aanka iyo sooba qaata hadday waxay ka shabahayaa jiraan uu alfaado kala duwan oo qaafiyo kaaf meesha ay isbedbedeleen ayuu soo qaataayo dee halkan iyo ay kaba mid yihiin kaafuur iyo kaafuur iyo kale iyo imaka waxa weeyaan kushidat bedelkeeda oo barhkood kushidat ay aqriyeen walow qira'a sabciye aanay ahayn ama qira'a tawaaturtay aan ahayn iyo umuurahaasu soo qaataa ujeedadu qaaf iyo kaaf mahaarijtoodan isku dhow dhow kol kol dee yar waa xa ka dhaca tabaadul oo ama meeshii qaafka i kaaf uu yimaado qusti haddii la yidhaha iyo qusti haddii la yidhaha kolkol da-ay halkan da-da bedelkeeda tay ay timaado waa shay keliya un waana nooc dee ama shay guud ahaan ama cuud ay kaba cabiraan oo malaa dee mid qusdulhindina way kaba cabirayeen waa jaanibkii laga keenaya baxrina way kaba cabirayeen balkaas cudulqusdigoo dee kolley malaa ilaa ima kaba macruufa kuwa dee dhirta iibiyaana ay iibiyaanba kaas baa isaguna dawo ah baa rasuulka ilaahay dawooyinkiina ay isku daweysaan isaga wax gaar uu tilmaami doonaa rasuulka ilaahay kuwa ugu mudan ka mid ah walaa tucadibuha cadibina oo subyaanakum caruurtiina bilkabzi waa xoqid iyo ama gujin dee meeshii dee dhiig iyo waxaa ka keenteen ha ugugujisaan oo ama kabzigaas iyo ta ha ku cadibina oo ha ku dhibina taasba weeye waxaa ku filan cudur qusdigan ayaa kuma filan buu leeyahy oo taa bedelaya bal kabzu shay dee waa shayga dafcigiisa iyo tuujintiisa oo kale iyo kabzi waa la yidhaha kabsina barhkood meelahaan kaba cabira waxaanay jirdaa kolley dee riwaayaadka kalena way noo fasirayaan waa saboorka oo kale wajaculxalqa imika meelahana kaba cabireen kuwana waxay leeyihin halkaa dalalkaa sanka iyo afka uba dhexeeya oo kale warab ku yimaada ama barar kuba yimaada kolkol oo dee dhiigmalaa meeshii yar fadhiisto taas baa dee tan cudrada ay kaba cabiraan alcudra waa dee saboorkii taas oo kale dee caadadoodna waxay ahayd taas intay ama ay dee waxa ay ka geliyaan afkii ama kolkol intay waxay aada u sooheen oy miiqeen ay sanka kaba geliyaan bay ku gujin jireen meeshaasay dhiiggaa kaba sii dayn jireenoo kolkol bay qurxa iyo nabariya ay noqon jirtay waa tan xoqid iyo waxyaala inagaba ay dadka qaar ay isticmaalaan haddaba taa buu leeyahay carruurtiina taas ha ku dhibina ha ku cadibina waxaa kuma filan buu leeyaho taa dawa uu noqonaya qustigan ama kan oo dee meeshii malaha dee inta loo radiyo lagu teexiyo taas baa bogsiinaysa taas baa dawo ah ee laakiin arrinkan ah kamsiga caynkaasa waa cuduradii ama saboorkii iyo taa oo bararka ay leeyihin barhkood wajcal xalqa kaba cabireene laakiin kharmiga ama daloolka u dhexaysa sanka iyo afka dhexdooda ee waxyaalahaasi ay kuba yimaadaan tan baa dawo u ah iyadaa idinku filaanaysa ee carruurtiina markaa xoqid a xoqdaan ama qabsiga caynkaasi waxyaalaha ku dhibina walaa tucadibuu sibyaanakum bilqabzi xadaanaa bal weli axaadiisu way inoo socotaa waayo waa axaadiisu islaamida xadiidka ibnu cabaasna kanunbuu laba mid yahay markaasaan mar yar fawaa-idda xadiidka kusoo laabi doonaa khaasatan umuurahu sheekhu raximah llahu tacaala inoo sheegay iyadoo xaggaa kolley xukumka kasbigu mala inoo horeeyeyba xadaanaa axmed ibn اlxasan ibn khiraashin qaale xadaanaa shabaabatu shabaabtu musawarna mar kala duwan baan soo maray barhkood ay shabaabaha lafdigan ay kaba dhigaan laqab inuu yahay magaciisa marwan ay ka dhigaan ama adigu bal shabaabah barhkood laqab ay kaba dhigaan marwaanna ay magaciisa ka dhigaan sawar wey qaale xadaanaa shucbatu can xumaydin qaala samictu anasan yaquulu daca nabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay waa u yeedhay ghulaama addoon lana anaga noo sugnaaday oo xajaaman wax toobi jiray faxajaaman lanaada ansaar buu u wadaa maaha qoyskooda inay lahaayeen waayo haddii la yidhaha reer bani bayaadaa lahaa iyo haddii la yidhaha reer bani lxaarisa ayaa lahaa labaduba dee waa reer ansaaroo iyaga reer bani najaaro uu anas ka dhashay midna may ahayn waa laba reeroo ka duwan ansaarnimadu may ku kulmeen xajaaman faxajamahu uu toobay rasuulka ubaahna uu toobay faamara lahu wuxuu amray bisaacin aw muddin aw muddayna waa tii riwaayadii aan soo naqliyey shacba can xumayd ee bukhaari oo halkan faamara lahu bisaacin aw saacayni baata bukhaari weliba la sii socotay wa kallama fiihi kallama mafcuulkeedna waa xadfan yahaye laakiin riwaayadii hore ay noo caddaynayso cidan ula hadlay waayo ahlahu weeye ama mawaaliyahu weeye dadkii mawaalidiisa waa dadkii lahaa buu la hadlay fiihi fii sha'ni waa ninkan xajaamka aynu soo maray abu daybe in la odhanayay shanigiisa ayuu qolooyinkaa kulaba hadlay fakufifa waa la fudaydiyey markii rasuulka ilaahay dee qoladii ula hadlay can dariibatihi dariibadiisii baa laga fudaydiyey oo iyagiibuu waa halkii markii horena kharaajka u yihi waa tii aan sheegayo xadiidka dariibana way ku timi kallo iyo ajrina way yimaadeen marka la eego arrinkan axaadiistan macno keliyana weeya dariibana waa faciila bimacnaa mafcuula oo waxa ay markaa yidhaaheenba ama xaafi bcibaad huwa ma yuqadiruhu sayidu calى cabdihi fi kuli ywmi wa jamcaha daraaib waa tan daraaibinka cashuura iyo waxaaba loo isticmaalo waa wixii uu qadarayey sayidku ama uu yeelayo addoonkiisa maalin kastaba ujeedadu shaqadiibuu ufasaxayaa isagaa shaqaysanaya kasabkiisiibuu wax kaba mida oo isagu gooyey ayuu isagii yoomgi yoomiyan usoo hoynaya dee hadduu toddobaad ka dhiga ama bil ka dhigana waa siday kuba hesheeyeen kharaajna waa la yidhaha waa saynu soo maray kallana waa la yidhaha ajrina waa la yidhaha intanaas saa u xaafid yidhaaho axaadiisa way kuba wada yimaadeen kii buu la hadlayoo dee waa laga dhimay riwaayada kaan kaleen sheegaya labadii saac mid ahaan baa way ka rideen qoomkiisi xadaثna abu bakr بn abi shaybata qala xadaثna cafan بn mslm xa وxadaثna isxaaq بn ibrahima qal aخbarana اlmakhzumiyu kilahuma can whaybi qal xadaثna بn dawusi can abihi can ibni cabaas bal dadku waa dad aynu soo wada maray ee ninkan uu nisbadiisii unuu dhigtay almakhzumiyu eenu magaciisii iyo waxba inoo sheegin ninkan horeynu usoo mareeyo waa nin iqo oo mugiiraة bnu salama la idhaaho almugiiraة bnu salama horeynu usoo aragnay kunyadiisa abu hishaam baa la yidhaha waa nin reer basro ahaa deetana waa nisbadiisii reer ahaaneed bal hadduu ka dhashayo hadduu mawlihooda ahaaba markaa waa almugiiraة bnu salama abu hishaamin اlbasri almaqsumigan kilaahumaana waa cafan ibnu muslimin safaar iyo mugiiraة bnu slma labadoodan baa waxay xadiidka ka wariyeen can whaybin whayb baa muxuu yihi xadaثna bnu dawusin can abihi can ibni cabaasi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam اxtajama wuu istoobay waacdaa wuxuu siiyey alxajaama ninkii wax toobayey ajrahu waa tii aan sheegayn oo alfaadu inoo yimaadeen dariibadii iyo ajri iyo wixii waa ajrigiisii waa mushkaayadiisii iyo ujradiisii buu siiyey wastacada rasuulkii ilaahay sacuudna waa isticmaalay istaweyn daraaddeed istacada macnaa waa istacmala sacuuda manaa sacuud buu isticmaalay sacuudkuna waxa weeyaan un waa wixii dee ruuxa dawa ahaan sanka looga shubayo say samayn jireen dee qadaadka u jiibsanayay halka garbahay wax u yar dhigayeen si madaxiisa u yar dhaadhaco oo dayna waxba lagu markaasi ama duhni ama dawadee bay sanka kaga tiixinayeen bal ama ha uga jeedeen hindhisa inay ka timaado ama wax kaleba ha ugaba jeedeen taas baa sacuud la yidhaahaa oo sacuudku taas buu ahaa rasuulka ilaahay taasna salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee tadaawi ahaan uu isticmaalay wastacada ay istacmala sacuuda weeye sacuud waa waxaa sankaga shubo ama waxaa ee ruuxa sanka laga shubayo kolley taas weeye muscudna walaa weelkeyna hadee qiyaaska waxaan la miscade waa shuduude markaas waa weelkan ama de waxaan ay ku jirto de waxaan ama san loo isticmaalayo de loo adeegsanaya xadaثana isxaaq ibnu ibrahim wa cabd bn xumaydin walafdi lcabdin qaala waxay yidhaaheen labadoodaasi أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاaصم وأحول عن الشhعبي عن بن عباس قال أنه قال iن عباس ba وuxuu ihi حجم النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay waxaa toobay عبد adoon لبني بياadta reer بني بياado oo kolley نawowي رaحimه الله taعالى labadooda ninkii hore xadيidkii aنس iyo kan waa isku fasiraya oo أبو طaيبة ayaa reer bani bayaado addoonkooda ahaa xaafid wuxuu ka dhigaa banulxaarisa inay yihiin ama banulxaaris oo muxadis ibnu mascuudna mawlihiisa inuu ahaayo laba kalayiin kana uu nin kalayi kaasna nin kalayi waana suurtagalun waa laba jirib oo ansaare so ibnu athir saaxiba lubaab maaha saaxiba nihaaya oo saaxiba lubaab uu yidhaaho inay arrinku taa tahay oo dee labadu waa laba jirib oo ansaareedun faacdahu nabiyu sala allahu alayh wasalam ajra ujradiisii buu siiyey wakalama sayidahu ninkii sayidkiisa ahaana bal haddii uu yahay kaa hore un iyo kani ay isku mid yahin waa muxayisatu ibnu mascuuda uu la hadlay fakhafafa waa fudaydiyey canhu xaggiisa min dariibatihi dariibadiisii ayuu fudaydiyey ajriga imika halkani ajrigii aan sheegayeen lahaa kharaaj iyo dariiba iyabuu lamid yahay lamid maayo kan waa ujradiisii buu siiyey oo kan iyada labadaa lafti un baa jaanib kale inooguba sugane wakalama sayidahu fakhafafa canhu min dariibatihi dariibadii uu korkiisa yeelay ay ku heshiiyeen ee uu bixinayey ee isaga u keenayey wixii uu kasbaday uga keenaya tiibuu ka dhimay uu ka fudaydiyey markaa ibnu cabaas muxuu yihi walow kaana suxtan haddii waxaan lagu helayo xaj toobitaanka ujradani ay xaaraam tahay lam yucdihi الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam ruuxii dee rasuulka ilaahay muu bixiyeenoo muu siiyeenoo wax xaaraama cid ma cunsiiyeen ee shay xalaala weeye bal kolley waa ti aynu axaadiis soo maray axaadiisna waa tan aan hayno culimada jamaahiirteedna si aynu soo maray waxay iyagu ku tegayaan xijaamadan ujradeedu inay xalaal tahay oo dadkii dee ay xalaal u tahay laakiin jaanib kale ay leeyihin kasabkani kasab fiican maaha ee waa kasab hooseeyo liitoo ruuxu inuu ka kasab yeesho waxaa shaqo kaba dhigta aanay habboonayn axaadiisa horeynu soo maray ee kasbigaasi waa xun yahay iyo kuwa ay soo martay maadixaaga siiyo ama dee waxa weeye addoonkaaga siiyo waxyaalahaasna waxay ku xambaarayaanun inuu dee karaaha ahaanun bay ku xambaarayaan karaaha tansiih iyo in laga roon yahay kasab liita inuu yahay ay habboontayna ruuxu waxaan inaanu mihno kaba yeelan ee laakiin sidaa kale wixii ruuxii kuba shaqaysta ama addoon ha noqda ama xorde sida waqtiyadan jirta wixii uu ka helay xalaal bay noqonayaan waanu cuni karaa cidna waa siin karaa waayo axaadiidana waata inoo keenayso ibnu cabaas muxuu yihi hadduu xaaraam yahay rasuulka ilaahay ma bixiyeen taas axaadiidta kalena haddaba karaahun baan kaba dhigayna taasaan ku xambaaraynaa axaadiidtiisaasaan kuba jamceyna arrin kalena ee qolooyinkan uu ninkan lahaa addoonka uu ahaa waa kuwan ujray qaadanayeen waa dad saxaabadii kaba mida dariiray ka qaadayeen dariimadii meel kale kamau helayna shaqadan uu kaba helayay waa kan rasuulka ilaahay yihi kaba dhima yidhi haddii dee waxaan aanay inay cunaan aanay iyaga u banaanayn dee iyagii shafaacadana ay timaadeen hana qaadanna buu odhan lahaa marka adigu waxa weeye uun say jamaahiir alculamaa yidhaahaan xijaamadii waa xalaal weeye wixii laga helaya laakiin kasabkeeda kasab dhiita oo aan fiicnayn oo ruuxu inuu ka mihnaya sheegto ama yeesho taa aan ku habboonayn weeye waa karahawd markaa axaadiiha kalena walow laftiyada qaar ay adkaayeen haddana taasaan kuma xambaarayna bal taaba weeye waxaa kaloo iyada inooguba sugan dee ibaaxadeedi marka halkaa way inooguba sugantahay arrinta kale inoogu sugan inay dawo tahay ama min afdal اladwiya khaasatan cidday u munaasibkayd ay taban tahay way inooguba sugan tahay arrintan kale rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa istoobay isagii waa kan istoobay ibaaxatu tadaawi ruuxu inuu istaweeyo oo istaweeyada maha ina xijaamadu waa qeyb addooni kaba midoone ibaaxatu tadaawi taasi inay banaan tahay ruuxu hadduu wax daweynayo dawadii uu dadka daweynayo ujro inuu ku qaato xalaalnimadkeed iyo ibaaxadeedna ile ninkani wuxuu tan kuba helay bal jaanibkii dawadana isagiibaa dee shaygan laba imanaye taasi way nooguba sugan tahay dadkii xuquuq ama diyuun dadku lahaa ama cid kale xaq kuba lahaa in looba ergeeyo si ay ciddii ay wax ku lahaayeen bal uga dhimaan uga fudaydiyaan taasna way noogu sugantaha waa sida rasuulka ilaahi yeelay salawaat ullahi wasalaamu caleyh de bal arrinta kale ee ah dariibadan iyo kharaajkan iyo rasuulka ilaahay kamuu manciin wixii iyaga ku cuslaanayo in laga daayo ayuunbuu faray bal jaanibkaasna markii ay jireen dee bal taas banaanideedna iyadana way nooguma sugan tahay bal umuurahaasi waa waxyaalaha axaadiidan inooguma sugan baabu taxriimi beyc alkhamri khamrada iibitaankeeda xaaraamnimadkii ayuu baabki yahay dee cabiddeedu waa xaaraam in laga shaqaysto oo halkaa laga tijaaraystaana shay xaaraam weeye bal taas buu baabkeedii yahay kolley axaadiideedna saan kuwa horeba soo maray ayaan isya raacin doonaa wixii aan uga baahanayna marka dambe aan kusoo laabmi doonaa xadaثna cubayd لlahi بn cmr alqawaaririyu qaala xadaثna cabd لlahi bn cabd اlأعlى abu hamaamin cabdاlأعlى sami horeynuu soo maray kunyadiisa waxay dhahaan baabu muxamed tanna waa la odranayey maxaanay soo naqliyeen abu hamaam inuu ka caroon jirayba abu hamaam inuu ka caroon jiray oonu isagu raalli kaba ahayn qaala xadaثna saciid اljurayriyu saciid ibnu iyaas oo min sigaari taabiciin dadkii ikhtilaadku berigii dambe ku yimina weeye laakiin cabdulacla iyo waa dadkii intii uu caadiga ahaa xifdigiisu aanu xumaan dadkii wax ka maqlayba weeyaan can abi nadrata can abi saciid ibn khudri abu nadra mundir ibn malik ibn qudaca qaala wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yakdubu biاlmadinati o qaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay khudbadiisii ya ayuha الnaasu dadow in allaha tacaala ilaahay yucaridu wuxuu sarbeebaya waa did tasriix weeye bilkhamri khamradii de waxaa muuqata in xukum soo dhow yahay in layska xarimayo calaamaadkeeda iyo sifaalaheed baa muuqdo rabbi subxaana watacaala ma caddayn buu leeyahy laakiin arrintii waxaa umuurahan dee yimi imaka tacriid iyo sarbeeb jaanibkaasa ayaa muuqda kolley rasuulka ilahi taa wuxuu yidhina waqtiga aayaddii baqare way soo degtay yasaluunaka can alkhamr walmaysiri qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaasi wa ismuhumaa akbaru eg dembiga ay leeyihiin baa ka weyn nafcigooda waa arrin inaanay wax toosan aanay ahayn waxaa kaloo iyadna waqtigaa soo degtay aayaddii suuratu nisaa ee dee ya ayuha aladiina amanu laa taqrabu salaata waantum sukaara iyadna waqtigii baa la koobay idinkoo sakhraansan salaaddii ha u dhawaanina waa umuurahaas baa ah rasuulka ilaahay dee bal in arrinkani dadkaa waxaan aada u cabbi jiray aadna u jeclaa aadna u badsan jiray saasay magacyo kala duwan uguba bixiyeen shay weynna ay kuma tirin jireen ay ka dhigi jireen inay deeqsinimo iyo geesnimo iyo waxyaalaba geliso markaa dadkii siba looga gooyo ay u qabatimaan marka dambena laba gooyo tibaa muuqatay waa tadarujkii shareecada axkaamteeda khaasatan waxyaalaha caynkanee dee caado noqday dadka dhexdooda ku baahday oo dhibyaraan kaga aanay kaga gu'i karahayn ama mar keliya aanay kaga gu'i karahayn haddaba taasaa jirtee walacala allahi ilaahay waxaaba laga yaaba u mudan yahay sayunzilu fiiha amran waa amar taxriimkeedi inuu soo dejiyo faman kaana cindahu ninkii uu ahaaday agtiisa minhaa xaal uu kaba midiyo shay waa shay iyada kaba midiya ninka haystee khamray falyabicu ha ka takhaluso imika weli waa maal ibaaxadiiba iskaga sugan tahay bal dee bara'adii asliyadayd kol haddaan la xarimin dee taase way kuma sugantay gees kalena rasuulka ilaahay iqraarkii waa ka jira waa ka jiro inay waktigaas dee imaka aan taxriim aanay ahayn rasuulka ilaahay u caddeeyey ha iibiyo walyatafic biha iskaga intifaaco de waa maale imaka maalkii yaan la iskaba khasaarin ha iibiyo ha iskagaba intifaaco qaala abu saciid ba wuxuu yihi famaa labisna maanaan nagaanin ilaa yasiiran ilaa zamanan yasiiran wakti yar mooye waktigii rasuulka ilaahay hadalkaa yidhi xataa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam ilaa rasuulka ilaahay yihi ina allaha tacaala ilaahay xarama waa xarimay alkhamra khamradii uu xarimay faman adrakathu ninkay soo gaadho hadihi laayatu aayadani waa aayadii suuratu maaida ama suuratu lmaa-ida aayadeedii weeye soo gaadhka ay soo gaadhina waa isagoo dee caaqilah oo caqli lahoo dee mukalafa ay soo gaadho oo noolba walxaal cindahu agtiisa uu ku sugan yahay minhaa shay-un shay minhaa khamradii kaga midi falaa yashrab waxa yaanu cabin walaa yabic yaanu iibinayna de ilaahay kol hadduu iyadii xarimay lacagteedna xaaraan weeyeen qaala anas baa wuxuu yihi may waxau yihi abu saciid baa wuxuu yihi alkhudri sacd ibnu malik fastaqbala naas dadkii baa waxay ula jeesteen la qaabileen weeye bima kii kaana ahaa cindahu kolley waa san baa matiga igu sugan kutubtii kalena waktiga cidhiidhaha daraaddeed maan yar wada eegin khaasatan kuwii hore iyo ama dee kutubtii kale cindahu lafdigana annaas dee daahirku wuxuu aha bima kaana bima kaana cindahum in laba yidhaaho oo la jamciyo bal sharaxa nawowi waxay igu sugan xagga hoose markuu lafdigan sharaxaan usoo naqlinayay faاstaqbala الnaasu bima kana cindahum de waana saa daahirka ah waayo shaksi keliya maha ifraad meeshii ma jira annaas waa jamac bima kana cindahum baa daahir ahayde laakiin de waa la tawjiihin karaayo dee shaksi kastaaba gaar ahaantiisii wax dee uu markaa sheegayo laakiin bal lafdigu imaka saba bima kana cindahu ama cindahum minha ya cindahum baa taaba sax wey jamiil waana dee say keenayso waayo sharax kaloon hayo baxrulmuxiid baa islamatigiisa iyo sharaxiisa iyo cindahu baa taalay dee daahirna maha taasi cibaaradaasi maha waa intan labadan arkay sax wey saasaas oo xataa aniga dushan kaba qortay wal aan labadoodii arkay wax kalena waan cibaaradan qortay fi sharxi cindahum wahuwa sawaabu oo sharaxa waxaa ku sugan nawowi cindahum dee taas baana sawaabay maka bima kaana cindahum wixii agtooda kuma sugnaa ee minhaa khabro ahaa ayay dadkii ula jeesteen xaggee fii dariiqi lmadinati madiina wadooyinkoodii bay ula baxeen oo fasafakuuha way daadiyeen wixii ay haysteen ayay daadiyeen xadaثna سwيd بن سعيid qال xadaثna xفs بن maysرة عan زayd بن أسلم عan cabdالرحمن بn وaclta rajul min أhli مصr ninkan cabdالرحمن بn وacl la yidhah horaynu dahaaraya ugu soo maray waa nin reer masr ah haddaba ninkaas ba زayd بن أسلمna waa taabicisna cabdالرحمanna waa taabiciya أnahu jaءa cabdاللahi بn cabasi wuxuu u yimi ninka cabdالرحمن بn وacl cabdالlahi بn cabas وxadaثna halkii bu haddana matigi inoomuu dhamayn waxadaثna abuلطaahiri walafdu lahu lafdigan inoo soo socda suweyd ma lahay abuطaahir baale akhbarana بn wahbin qaala akhbaranii malik bnu anasi wagayru malik bnu anas iyo qolooyin kale kale cumdadna waa malikune can zayd bni aslama can cabdiلرaحman bni waclata sabaiye waa nisbat ilaa saba oo dee saba waa reer yamaneed be min ahli misra oo reer masar kaba mid ah waa ta aynu soo maray annahu sa'ala cabdالlahi bna cabaasin cama yucsaru min alcinab wuxuu weydiiyey cabdالlahi bnu cabaas ee dhul masarna way joogeen oo karam badan ama cinab badani kaba baxo waxyaalaha la maroojinayo la toojinayo ee cinabka kaba mid ah ee hadhow sharaabka noqonaya ama khabro noqonaya ee kolla casiir ahaan kolla khabro ahaan kaas buu weydiiyey faqaala bnu cabaas bna cabaas baa wuxuu ihi ina rajula nin baa ahdaah soo hadiyeeyayoo lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam raawiyata khamrin waa sibraar ama qarbad weyn oo khamro ah ayuu usoo hadiyeeyey adigu dee ninku muu ogeyn taxriimkan la xarimayna muu ogeyn oo ibaaxadaasuu ogaa waktigan hadiyadna waa waqtiyadii la xarimay un faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa ku yidhi hal calimta ma og tahay oo ma ka warhaysaa in allaha qad xaramaha ilaahay inuu xarimay taa miyaad og tahay in hadduu isagu og waxaan sameeyo inkaar iyo canaan buu mudan lahaa ama tacziirba qaala laa buuri may anigu ma ogeyn in la xarimay fasaara insaanu markaasaa ras ninkii unbaa deeta markii rasuulka ilaahay u sheegay in la xarimay ayuu nin kale ayuu dhegta u saaray wuxuu la siraystay oo la xashaashay qof faqaala wuxu uhi saara waxbuu la siraystay kalaam faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bal dee si waxan hubsado aba intaasoo xagga sharciga munkarkii uu kuba sugnan yahay tajasuma markaa tani maaha wuxuu ku yihi bima saararto ninkan waxaad ad dee hoos ugu dhigteed hoos ugu sheegaysaad la siraysatay muxuu yahay maad faqaala wuxu uhi amartuhu bibeyciha dee inuu iibiyaad amray faqaala wuxuu ihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ina aladii ilaahay xarama xarimay shirbaha cabitaankeeda la caba xarimay xarama waa xarimay beycahaa iibkeeda kol haddii dee wax la xarimo waxaasoo dee wixii dee loo qastayey in la cabiyo in la cuno iyo iibkiisa iyo in laga shaqaysaana xaaraan buu noqonaya qaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi fafataxa wuxuu furay almazaada sooyinka qaarkoodna almazaadata baa dhacday kollayna markii horena waxaan soo aragnay raawiyata khamrin baan soo aragnay markaa waana isla midoo almazaadatu iyo alraawiyatu waana dee waxa weeyaan waa qarbadka ama sibraarka weynun baa labadaba la yidhaahaa almazaada iyo alraawiya kolley halkana imaamku raximah llahu tacaala wuxuu soo naqlinayaa dee qolooyinka nusqooyinka qaarkood waxaa dhacay mazaad badhna almazaadaa dhacday raawiyana waa taas waana isla mid buu yihi oo abu cubayd buu kasoo naqlinayaa inay isku macno un yihiin ibnu sikit ayaa wuxuu kasoo noqonayaa saaxibu islaax ilmandiq inuu mazaado unbaa la yidhaahaaye ama raawiya waa neefka geere ee ama waxaan la dhaansanayo isagu waxaan sida ayaa raawiye la yidhaha de kollay luqada waan filaya labadaba waa la helayaa oo isagu taasuu kaba dhigay laakiin sheekhu wuxuu leeyahay waxaa qowlka la dooranaya waa hadalka abu cubayd oo mazaada iyo raawiya waa isla mid raawiyana waxay yidhaheen waxaa loo yihi لأنaha turwi صaaxiba waman macahu waxay cokinaysaa ka dhergaya ninkii sitay iyo dadkii kale laba joogay mazaadana waxaa loo odhi لأnnahu yutazawadu fiiha waa wixii lagu sahay qaadanayo dee markaa safar la yahay ama kayrkiiba biyaha lagu shubtaa lagu qaataayo sidaasaa mazaado loo yidhi ama se in si ay u weynaataa haragkii hore mooye harag kale lagu kordhiyaa la ysku talaa si ay uwaasac noqoto mazaada waa mid wax lagu beeriyey ama mid wax lagu wax lagu sahayanayo ee laakiin waa xuba waa adugu shaygan dee hargaal laga samaysanaye weelkee ama qarbadan idhaahna ama sibraha naar taas baa raawiye iyo mazaado laba idha raawiyada kolkol neefkan geela lagu qaadayo waxaanna waa la yidhaahaa raawiye xagga luqadeeda markaasaa muxuu yihi fafataxa xataa dahaba maa fiiha ninkii markaas afkeedii intuu furay xadhiggii kaba furay ayaa wixii dee uu ku meeshiiba wada daadiyey wixii oo dhan ilaa wixii kusugnaay o dhami ay faaruqeen ay tegeen weli xadiidku waa inoo socdaa xadaثnي abu الظاhiri qال aخbarana بن wهbi qal aخbaranii سlayman بn bilal عan yaحya بn سacيidi عan cabdالرaحman بn waclata عan cabdالlahi بn cabasi عan rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم milahu waa xadiidkii mid laba mida bal riwaayaad kale ama axaadiid kale aynoo bilaabmayo xadiid caaisha in sha allahu tacala isaguna tijaaradan iyo waxaas ay nooguma sugan tahay horta dee xadiidka khamradu waktigaa hore ibaaxadii ama dee taqriirmahaba jire lakiin ibaaxada asriyaday kuma sugnayd markii dambena tadaruj ama tadriij baa loo xarimay sida dee aan taas ognay qur-aankana inoogu wada timi waxaana uu sheekhu halkan kaba hadlayaa waxay xadiidku daliil u yahay intaan sharcigu iman dee takliif ma jiro dadka wax saaran u lagu kelifaya sharcigaa taa keena ee taxriim iyo keyrkiiba waana dee kollay khilaafkoodii bal umuuruhu qabla sharci waxay ahaayeen iyo tiibuu halkan sheekhu kuba soo naqlinayaaye arrinta xadiidka weyne inooguma sugani waxa weeye khamradan in la cabaa xaaraam weeye in laga shaqaysto laga baamushtareeyo ama cid kale loo hadiyeeyo lagu maamuso xataa gaalbaha loo hadiyeynaya tina wax banaan ma aha in iibkeedu uu xaaraam yahayna culimadu waa waxay ku ijmaacsan yihiin kolleyna aimo shaafici ay kaba mid yihiin waxay kaba dhigaan ciladu waa shay nijaasa barhkood baa kaba dhiga manfuco maanta banaan oo lagu intifaaci karaan jirin marka haddii la yidhaho wax nijaasa nijaasaadkii oo dhan baa haleelaya oo halka laba haleeshiinaya wala waxyaala ay noo dambeeyaan baabkan ka dambeeya ay nooguma iman doonaan sheekhu markaa muxuu soo qaadaya kasirjiini wadarq alxamaami wakayri bal dee waa intii kuba tagtay culimada ahaa waxyaalahan xayawaanka ee fadalaadkiisan digadiisan iyo saaradiisan iyo waxyaalaha caynkaas oo kale sirjiin waa taas iyo wuxuu leeyahay shimbirahoo kale iyaduna fadalaadkooda dee saaladoodana iyo waxyaalahaas markaan idhaahna daahir maaho waa nijaas way jireen wixii hilibkooda la cunayo dad leh fadalaadkiisu waa daahir horeynu ugu soo maray dahara ugu soo maray kuwa xukunkani ma imanayo cid ale waa daahir ruuxu digadii adhigiisa waa iibin karaa weeye oo cid buu kaba iibin karaa ama cid baara ku daadsanaysa ama taas oo kale laakiin la cidda waa nijaas la waxani waa nijaas xukumkana imanayo inaan la iibin karin cid waa la si karaa dee ugu intifaacaysa ku daadin karta laakiin inaan la iibin karin oo taasi waxay ku xidhan tahay dee shaafici iyo aimadii iyo ku tegay waxan inay nijaasiyiin oonay daahir ahayna xukumkan baa meesha imanayo weeye haddii bal maalan aan idhaahno manfaco mubaaxo maqsuudiyi baan kuma sugnayna wax kastoo wax manfaca dadka aanay uguma jirina ee iibkiisu saasuu noqonaya wuxuu halkan kaba dhiganaya haddii dawaagii aan u suuban in lagu ugaadhsado inay aygii lagu ugaadhsanayo ama hadduu harimacad qabsa ama waxyaala u ugaadhsanayo u suubada way u noqon kartaaba iyo waxyaalihii xasharaadkii iyo xabad keliya beriisuu leeyahay ama qabadee de wax alla waay cid ay wuxu taraysaa ma jirto cid ay anfacaysaa ma jirto waxyaalaha caynkaasad manfacayn iibkeedu ma banaano ayuu markaas leeyahayba laakiin xadiis buu soo naqlinaya halkan asxaabu sunan ay wariyeen in allaha idaa xarama calaa qowmin akla shayin xarama calayhim hamana ilaahay hadduu qowm kaba xarimo shay inay cunaan lacagtiisana uu ka xarimaa de saxoo shaygan cabideedii baa ilaahay xarimay lacagtiisina waa la xarimay laakiin xadiidka ishkaal baa iman karaa dameerkii oo kale ama dameerihii inaan cuno hilibkoodu ma banaana oo waa tan oo dee inaan cuno ma banaana baqalkiibaa taas oo kale ah waana tan dee waa la iibin karaa oo ruuxuu iibin karaa lacagtiisiina waa cuni karaa nafsiga xadiidkuna kaasuu kuma yimi waa nooc ishkaalo xadiidka tiibuu sheeku kama jawaabayaayo wuxuu leeyahay waxaa xadiidku ku xambaaraya calaa ma almaqsuudu minhu lakl waa waxa in la cuno ama la cabo looga jeedo weeye ee wixii aan maqsuudkiisu ahayn in la cuno ama la cabo in la rarto la dhaansado wax kala lagu qabsado taas baa ujeeddadu ay tahay la fuulo taas bay ujeeddadu tahay kaas iyada iibkiisii waa banaan yahay lacagtiisiina markaa ama waa faina aklaha waayo tan in la cunaana waa imaka baqalkii iyo dee ximaarkii iyo ahliga ahaa iyo waa xaaraam in la iibiyaano bilijmac way banaanta wuxuu leeyahay tanna waxnana waxaa loo jeedaa wixii almaqsuudu minhu alakl washurb wixii maqsuudku wax kala ahaa iyada taasi xukum kala yeelanaysa bal waa maalan intaas inta kale laakiin waa waxyaalihii imaka aan sooba sharaxnay oon sooba sheegnay arrin kalena halkan sheekhu waana xujo fiican oo sheekhu uu inoo sheegaya halkanoo culimadu ay u daliishadeen dee ciddii qabtay qowlkan oo dhan wuxuu daliil u yahay buu leeyahay xamradii o khamradii koleed waa kuwa saxaabadii waydaadiyeen si kale looguma intifaacin in la ibiyana rasuulku uu diiday salawaat ullahi wasalaamu calayh in dee khamradii inta la haysta la yidhaha khal baan u bedelaynaa macnaa waxyaala lagu sameeyo wixii markaa wixii wax sakhraaninaya ay ka baaba-aan oy khal noqoto inay waxay leeyihin ma khalkanba waa wax dee ama iyadii way khalowdi kartaa hadday iyadu khal iska noqoto iyadoon la taataaban daahir bay noqonaysaa taasi waa caadi laakiin wax lagu san la farsameeyey ama iyadii lagu sanceeyey hadday khal ku noqoto daahir ma noqonayso xaaraamnimadkiina halkii buu noqonayaa waxaana leeyahay taa waxaa u daliila rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee inay markii horeba waa kii u naseexeeyey inay intaan la xarimin kuba intifaacaan haddii wej kaloo loogu intifaaci karaa jiro dee may daadiyeen waana ku u tilmaami lahaa si aan maalka idaacadiisu aanay uba iman bal matalan waa kanoo rasuulka ilaahay tan kuma sugay ama wax kalena uba diiday markaa lama khalayn karo de waana ta kutubta fiqiga iyo keyrkeed ba culimadu ay noogaba sheegaan ee yidhaha hadday dee iyadu khal noqotona daahir bay noqon weelkeedna tabac buu noqon laakiin haddii la takhliiliyo nijaasta waa halkeedii uno dee markaa wax lagu intifaacayo maaha kollay culimada dee ku tagtay iyado taasna waaba culimada intooda badan baan leenahay laakiin dawaaif banaynaysa iyada haddii in la takhli khal lagaba dhiga way jiraan sidee axaadiisan baa qowlkooda kollay ama dee arrintan uu sheekhu inoo tilmaamay ayaa qowlkoodii yar fogeynaysa xaggan uu rasuulka ilaahay weydiinayay in ilaahay xarimay ma ogtayna wuxuu kaba dhigay bal ninka inuu ogaado xaalkiisa hadduu taxriimka caalim ku ah dee waa nin tacziiriya inkaar mutay weeye laakiin ninkii haddii aanu wixii ogeynba dee muu mudan in wax loo sheego loo bayaamiye mooye canaan la canaanto ama in wax kale lagu sameeyo ma mudan kol haddaanu taxriimkii kaba jaahilaa oonu ogeynba taas oo hadduu ruux macsiya ku dhaco isagoo taxriimkeedii kaba jaahila ismi korkiisa ma aha tacsiirna maaha waa loo caddaynaya waa loo bayaaminaya n laakiin wax kaloo markaa intaasoo kaba ratimayo ama ciqaaba ama tacsiira ama dembi ma jirto waayo jahliga dee markuu yahay jahli looguma cudurdaarayo xdثna زهyر بن حرب وإسحاq بن إبراهيم qال زهyر xdثna وqال إسحاq أخبرna جرير عن منصور عن أbي الضحى مسلم عن مسروq عن عائشhaةa qالت لma نزلت markay soo degteen aيaaت aيaaتkii min akhir sوraة البqرة sوraة البqرة dhamaadkeeda ahaaday markay soo degtay waa aيaaتkii ribada weeyaan sوraة البqرة dhamaadkeeda kuba sugay ayuu kharaجa baxay رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuul baa soo baxay waana min awaakhira xayaatihi weeyaan faاqtara'ahuna waa aqriyay cala nnaasi dadkiibuu korkoodii ku dul aqriyay uma nahaa oo aayaadkii dee ribada taxriimkeedu kuba sugnaa ayuu ku aqriyay dadka korkoodii uma nahaa can itijaarati fi lkhamri waa arrin kaloo tanbiiha esaa ribadu xaaraam u tahay baa khamradna inay hore usoo degtayba taxriimkeedu tijaaraduna ay u xaaraam tahay oo waxaanu deeta u diiday oo uu kaba nahiyey inay khamradii ka tijaaraystaan xdثna abubكر بن abي شhaybة وabو qrayb وإسحاq بن إbrاhيm وlفظ لabي qrayb qال إسحاq أخbarna وqال الآkخراn xdثna abو mعaaوiyةa عن الأcmش عن mسلم g markii dhaweyd wuxuu ina soo yihi عan abي الضحى imakana can mسلm waa nin keliya mسلم بن صبيح kunyadaasna waa leeyahi abuضحى buu leeyahi waa keligii buu kuba yahay de abihina waa kan صبيحba oo saadkiisu waa damisan yahay abihi mسلم بن صبيح عن الcmشh way عن مسلم عن مسروق عن عائشhaةa qالت لما أنزلت markii lasoo dejiyay الآيaaت من آkhر sورaة البقرة في شhأن الربا ayuu qaaلت waxay tihi khرaجa soo baxay رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم إلى المسجد xaggii masjidka uu soo baxay فxarama wuxuu xarimay التiجاaرaةa في الخمr tiجaarada laga tijaaraysto khmradii ayuu rasuulka ilaahay xarimay de kolley baabki waa inoo dhammaaday tijaaradii khamradna xadiidkii horaaba inooga filan oo rasuulka ilaahay in aladii xarama shurbaha xarama baycaha waa taa aynu soo marro xukunku waa inoo cad yahay waana ijmaac baan nidhi ilaahay in la cabo xarimay ayaa in la iibiyeyna xarimay oo lama tijaaraysan karo oo lacagteedoo la cunaya baabka ka ka dambeeyana waxyaalihii xaaraamta ahaa ee khamradu kaba mid ahayd way inoo dambaysa in dee waxa weeye in xataa bal waxa weeyaan dee iyadna xukunkan baa inoo dambeeya iyo waxyaalihii laguma lacnaday yahuudiya inay kaba mid ahayd wixii loo diiday inay cunaan ee lagaba xarimay ayaa may cunine intay iibiyeen bay lacagteedii cuneen oo dee waa niman cunay unbay noqonayaan oo arrinkii wixii xeele eh loo xeelaysto shay xaaraam ah in dee dariiq aan mubaashirayn lagu qaataaba taasunbuu noqonaya xeeladuna ma soconaysa ilaahina subxaana watacaala waxyaalahaasi dee kama qarsoona taxriimkuna waa halkii oo xeelo la xeelaystay shay ilaahay xarimay ma banaynayo taasba weeye arrinka jire weeye baabka aan halkan ayimaduna ay halkan qabtaan taxriim lkhamr suurat lmaa-ida ayuu kuba sugnaa bal waktiyadan khamrada la xarimayna dee sanadii saddexaad aakhirkeeda ama bilowgii sanadii afraad bay noqonaysaa waqtiyadii qaswadii reer bani nadiir bay noqonaysaa oo waa waqtiyadii dadkii uxud maalintii dagaalkaasiya dhacayo dad khamre cabay way jireen saxaabadii kamid bay ahayn ama la laayo way waqtigaa xaaraan bay ahayn lakiin intii ka dambeysay ayaa la xarimay qur-aan aayaadka ribadna qur-aankii soo degay kuwayii uguma dambeeyey buu kaba mid yahay arrintan isku xilka oo kale iyadoo khamradu muddo dheer ay markaa xaaraanba ahayd halkan tijaarada uu rasuulka ilaahay xarimay taas ayaa halkan bay kolley culimadu maxay munaasabadu tahay yar ka hadlaan arrin baana jirto waxaynu xadiidkan iminkaan kaba soo baxnay ibnu cabbaas kusoo aragnay ninka soo hadiyeeyey rasuulka ilaahay ee raawiyada khamrada usoo hadiyeeyey wuxuu ogaa khamradoo xalaal ah markii rasuulka ilaahay yimid ama dee aan la xarimin baan ujeedaa oo dee mubaaxidi ibaaxadii iskagaba sugnayd in markii rasuulka ilaahay uu keenay waa kan rasuulka ilahay yihi maad ogtay in ilaahay xarimo ujeedadu taxriimkaa dhowaa ruuxu waqti uu safarna waa ku maqnaa inuu meel kalena waaba degenaayo kolley waa nin rasuulka ilahayna kolkol wuxu soo hadiyeyn jiray ama reer saqiifa ama reer daws ahaa in dee taxriimkuna muddo dheer ma qaadan marka markaasaan u caddeeyey rasuulka ilaahay iibkeedna inaan u banaanayn oo xataa tijaaradan in laga tijaaraysto khamro dee waqtiyadii la xarimayba rasuulka ilaahay arrinkaa waa sheegayba wuxuu leeyahay maka halkan oo ay leeyihiin arrinta halkan ee dee labadan isku xidhankooda iyo nahyiga halkan waxaa suurtagala in waa say dee qaadiciyaad iyo halkan uu kasoo naqlayo nahyigii taxriimka waa horeeya annahyi can itijaara inuu ka dambeeyey taxriimkeedii lakiin waxaan leenahay xadiidka hore inu kaba soo baxnay san nawowi iyo isaga kasoo naqlaya qaadici annahaba yidhaaheen ixtimaalkaa hore waxaa yar fogeynaya xadiidkaa aynu soo aragnay ee markii la xarimay dabadeedba arrimahan inuu rasuulka ilaahay u sheegay ba xadiidka ibnu cabaas ixtimaal kalena way soo naqliyo ah أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا ومبالغة في شاacته waa احتiماaل qوية kamaan iska dooranaynayo ayuu rasuulka ilaahay arinkaa u cadeeyey inaan laga tijaaraysan karinna markii khamrada la xarimayba waa u cadeeye laakiin mar kale ribadii ay haddana aayaadkeedu soo degeen ribadina dee tijaarada ayaa waxaasay kaba imanaysaa ayaa adkayn uu adkaynayo iyo faafid dadka uu ku dhex faafiyo kuma xeel dheeraanayo ayuu haddana dadkii u warramay mar labaad oo uu caddeeyo dee waa baab tambiye hoosta ay ribadani xaaraam u tahay ayaa arrintii hore laydinkaba xarimay taxriimkeeduna uu u qaa'im yahay waxaana suurtagala dee dadkii badnaayee soo islaamaya waqtiyadaa dambe soo islaameen taa hore ogeyn baraarujiteenna inay meeshii ay ahayd be almuhim waxa weeye maaha uun in waqtigan aayaadka ribadu soo degeen taxriimka khamraduna uu markaa yimi ee taxriimkeedu me taxriimka tijaarada khamradiiyo waa horeeye arrintani waa tawkiid iyo mubaalaqo iyo dadkaa badan ee meelo kala duwan kaba imanaya intay iyagu islaamaan bilaadoodii ku noqonaya ama bilaadoodii kuwa islaamiya soo gaadhaya waa iyago intay fatxu maka iyo ay dhaceen dabadeedbe bal sidee xukumkii ay u ogaadaanu mid faafay uba noqdo kolley taas mayd baabu taxriim beyc alkhamri walmeyta wallahu subxaana watacala acla aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك